asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinta murtida maanta aan isdhahno bal mar duurka geeya ama xaska geeya ama hawdka geeya ama qolka geeya ama shubabka geeya ama haddii eebba idmahayo maaragtay meelaha ayna bulshadu ku badnayn geeya oo ku celiya bal baadiyihii iyo dhaqashadeedii oo xubintaan isdhahno mar ku noqda sidii gelowga ama fiinka ama dhabadda mar kalena ku noqda sida jugleyda ama haddii eebba idmahayo xaaxeeyada ama gugula mar kalena aan isdhahno bal sida ciyowgii uga dhawsiya mar kalena aanu isdhahno maaragtay sida gorgorka iyo mooli dhabaha bal usoo toosiya waa haddii eebba idmahayo xubintaas iyadii ahee aan intaasoo howlood ama intaasoo noole iyo intaasoo duur u marayno ama aanu soo marinayno waxa weeye bal inaad isweydiiso maxay yihiin ninkan magacyadan uu sheegay iyo noolayaashan xaggay ku nool yihiin xaggayse ku noolaayeen yaase magacyadan u bixiyey magacyadanse waa afkee iyada lafteeda ayaa su'aal u baahan waa haddii aad tahay mid wadaniyadda afkiisu weli ay ku dambayso ama dhaxalka hiddihiisu uu dhadhan ku hayo xubinteennan marka howlahaas oo dhan ayaa la maraa si bal dadku ama ay u faa'iidaan eray ama ay u faa'iidaan mahmaah ama ay u faa'iidaan sheeko ama ay u faa'iidaan magac ama ay u bartaan wax un wax un ugu yaraan hal erayna allah ka dhigee ay wax uga bartaan xubinteennan maantana idamkee eebe waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebaydmo waxaa la yidhi saddex waa laga dhuuntaa waxaa la yidhi saddex waa laga dhuuntaa saddexdaa markaad ka dhuumanayso waxaan u malaynhayaa saddex xumaan uga dhuuma lagu leeyahay ma ahan ee iyaga laftoodaa xun oo adigu mid ka dhex muuqda ha noqon inay tahay yay u badan tahay sheekadu waxaa lagu yidhi saddex waa laga dhuuntaa waana saddexdan saddexda laga dhuunto dhagar sokeeye dhul ceebeed iyo dhegxumo raagta saddexdaaba waa laga dhuuntaa haddaan hoos u yara dhex galno waxaa lagu yidhi dhagar sokeeye dee islaamkao dhan baaba sokeeye isu ah marka meel islaamka lagu dhagrahayo ama lagu sirhayo ama lagu dhibaataynhayo ka dhuuma habee ka qaybgelin hadaad waxba ka qaban karin inaad arrintaa iyada ka hortagto dadan yeeli karin ka dhuuma ee ha ka qaybgelin oo dhibaatadii islaamka ha ka qaybgelin waa kow ila sokeeyuhu waa islaam kulligeenna islaam baynu nahay inagu soomaali ahaan oo afkeennaaba yaa maaragtay inoo sheegaya inaan sokeeya nahay ilaah subxaana watacaalana waa inoo sheegay dadku inay walaala yihiin islaamka ah ayna ku midoobeen dee islaamnimada aywa ku walaaloobeen marka dhagar sokeeye ka dhuuma haba ka qaybgelin ama qabiilkiinniiyo jifadiinniiyo reerkiinna ha ahaato ama reero kaleo deriskiinna ha ahaato ama islaamkaba dhagartiisa ha ahaato la gelahay middaa iyadaa ka dhuumo ayay ku leedahay xubintani waa laba ee waa dhul ceebe dee meel ay ceebu taallo fadeexadu taallo oo wax walba iska xalaaloobeen oo wixii la doona la samaynhayo oo aan ognahay adduunka bedihiisuba hadda inuu meel ceebeed u batay dee iyadana waxaa lagu yidhi ka dhuumo haba tegina dhul ceebeed kow waa dhagar sokeeye laba waa dhul ceebeed adduunkiiba hadda wuxuu u batayba dhul ceebeeda ka dhuumo oo waxay waafaqaysaa dhuumashadaasu marka fidnadu badato ninkii la yidhi duurka intuu ari ku samaysto hawdkiisaa iska galay salaadiisa tukada kaasaa fidnada ka badbaadahayadii ayay tanna ina tusinaysaa ay u eg tahay ka dhuuma iyadana waa dhul ceebeed waa saddexaad ereyga saddexaad wuxuuna leeyahay dhegxumo raagta dhegxumada raagtana ee u baahan in laga dhuunto ama layska tirtirana waa caalamkao dhan hadda markuu hadlahayo u fiirso adduunkao dhan markii meelaha shirarka laysugu imaado ama qolo dhibaatadeeda laga hadlayo waxaa la dhahaa looma baahna sida soomaaliya oo kale looma baahna waddamada dowladla-aantu ay dilootay sida soomaaliya soomaaliya iyada arrimaheeda tusaale dulli oo dhan baa soomaalida hadda waxay usoo qaataan tusaale middaa iyada ana de waa dhegxumo raagtee kuwa siyaasiyiinta inoo ah iyo odayaasha iyo dadka soomaaliyeed ee dadka horjoogayaasha u ah dee inay ka dhuuntaan oo ay iska tirtiraan waxaas ama haddayna waxba hagaajin karinna dadka ciddii u hagaajin karta ay dhahaan kaale ciddii u hagaajin lahayde oo iyagu meesha ka dhuuntaan iyo madaxda ay sheegan hayaan taas ayay ina faraysaa xubintan kale ama midda saddexaad waa saddexdan waxaa lagu yidhi saddex waa laga dhuuntaa dhagar sokeeye dhul ceebeed iyo dhegxumo raagta saddexdaaba waa laga dhuuntaa ayay ina leedahay xubinteennan murtida maanta waxaaad moodaa xubnaha murtida maanta intooda badan ama markaad dib iyo gadaal ay dhinac walba u raacnaba mid kastaoo xubnaha murtida maanta ka mid ah oo aan soo gudbinaba dhinac unbay inaga khusaysaa dhinacay doontaba ha noqote waana dee afkeennii hooyo inay ina khuseeyaan oo ay inagu caddaadaan waa arrin loo baahan yahay oo waa dhaxal waalid ama waa dhaxal awoowe ama waa dhaxal afeed ama waa hiddo qaybsi laakiin dee innaga lafteenna inaan dhaga maaragtay laabu duleela ku qabannaa loo baahan yaho lama rabo sidii dabayshii wuxuu inayna dhaafaan oo waanada iyo aayadaha qur-aanka iyo xadiista rasuulka sal allau alay slam iyo sharci iyo xisdi iyo wax walba inay ina hakin waayaan dee soomaali ahaan waa inagu ceeb ayaan leeyahay mahmaada maanta aan kusoo qaadanayn xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa nin adduun ku noolow maxaa aragti kuu laaban nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban taas ayaan leenahay